munaasabad ballaaran oo ka dhacday degmada saakow ee walaayada islaamiga ah ee jubbada dhexe oo ay kasoo qayb galeen marti sharaf kala duwan oo isugu jira odayaasha dhaqanka waxgarad iyo marti kale ayaa waxaa diyo ku kala qaatay beelaha kale ah beesha ajuuraan iyo beesha hubeyr beesha ajuuraan ayaa waxa ay dishay nin u dhashay beesha hubeyr beesha hubeyr ayaana goobta kula wareegtay boqol iyo toddobaatan neef oo geel ah maadaama ninka la dilay ay dileen toddoba qof iyadoona beesha kale ee dhibka geysatay laga cafiyey toban neef oo geel ah lacagta goobta lagu wareejiyey ayaa gaaraysay siddeetan iyo shan kun oo doolar ugu horeyn waxaa goobta ka hadlay malaaq biyey malaaq axmed oo ah guddoomiyaha odayaasha dhaqanka ee gobolka jubbada dhexe sidoo kalena wakiil ka ahaa waaliga walaayada islaamiga ah ee jubbada dhexe sheekh cali darwiish ogaasbiyey ayaa diyada u kala wareejiyey labada beelood ee madmadowga soo kala dhex galay maanta waxaan u taagannahay beeshii ajuuraan oo wareejinayso siddeetan iyo shan kun oo doolar laguna wareejinaya beesha hubeer anoo ku hadlaya magaca odayaasha dhaqanka walaayada jubbada dhexe iyo weliba magaca waaliga gobolka anoo wakiil og ah waxaan hadda u kala wareejinayaa oan goobjoogkaha u taaganahay labada beelood oo walaala ah lacag dhan siddeetan iyo shan kun oo doolar oo boqol iyo toddobaatan neef oo geel ah oy bixinayso beesha ajuuraan lagu wareejinaya beesha hubeer haddana waxaan geli doonaa insha allah wareejintii lacagtaas waxaana wareejin doona ugaaska beesha ajuuraan ee walaayada jubbada dhexe ugaas muuse maxamed qalinle wuxuuna ku wareejin doonaa suldaanka guud ee beesha hubeer malaaq ibraahim malaaq manuur maanta waxaan bixinaynaa siddeetan iyo shan kun oo dollar inaan ku wareejiyo beesha hubeereed gaar ahaana suldaanka beesha hubeereed suldaan ibraahim madnuur ayaan ku wareejinayaa marka wareejintaas suldaano waxaad iga qabloonaysaa siddeetan iyo shan kun oo dollar ayaad iga qabloonaysaa iga qablo waxaan leeyahay walaalka saa u sheegay lacagta siddeetan iyo shan kun doolar ah baa hadda la igu wareejiyey ayaan gacanta ku hayaa sidoo kale waxaa munaasabadda ka hadlay ugaaska guud ee beesha ajuuraan ugaas qooshow waxa uu sheegay in ay si farxad leh ugu soo dhammaatay munaasabaddii ay ku wareejinayeen lacagtii diyada ahayd ee ay ku wareejiyeen beesha kale ee walaalahood ah isagoona sheegay inay taasi ku timid ku dhaqanka shareecada islaamka marka waxaa taqdiir ilaahay waaye insha allahu tacaala waxaan aad iyo aad ugu faraxsannahay wanaagga waxay ku dhammaadeen maanta oo magtii lala kala wareegaayo ninkii dhintay magtiisii ciddii lagu lahaay maanta ay wareejinayso iyo maamulkii iyo muxaafadadii iyo macal gobol iyo degmo noqood ay macnaha ay maanta goobjoog yihiin insha allahu tacaala intaasaan annagana aan ka mid nahay oon goobjoog la nahay aad iyo aad aan ugu faraxsannahay sida wax loo maareeyey sida wax loo kala xukumay sida ummadda loo kala qabtay insha allahu tacaala taasi waxay ku timid ku dhaqanka shareecada islaamka kitaabkaas ilaahay oo lagu dhaqmay ku timid wixii soo aan soo marna waa ogna wanaaggan iyo quruxdan iyo dadka maanta saan in loo kala qabto oo saan walaal u ahaadaan oo gacan isu dhaqaajinin iskama imaanin juhuddi ay ku timid iyo dadaal waxaa isagana markiisa mikrofonka loo dhiibay ugaaska guud ee beesha hubeyr macalin ibraahim hafow ugaaska ayaa sheegay in lacagtii diyada ahayd ay si wanaagsan ula wareegeen iyadoo aysan dhicin wax dhibaato ah ayadoon la isku hadgudbin qof kale uu dhimanin dhibaato kale ay dhicin baa nin walba xaggiisa yaa si nadiif ah yuu ku qaatay ilaahay baa ku mahadsan diintaa lagu helay diintaas cadowgeeda allaha baabiciyo dhulka allaha la gooyo waxaan caddaynaynaa siddeetan iyo shan kunoo doolar oo reer ajuuraan aan ku lahayn caawa inay halkaan nagu wareejiyeen aan ka qabloonay hada wabilahi towfiiq ugu dambeyntii awliyaa udamka ayaa ka hadlay munaasabadda diyo wareejinta isagoona sheegay in diyada walaalkiisa uu gacanta ku haysto anna oo reer aaw aamin matasan ee barre aamin maxamed ahe janaaw aamin maxamed maalan horolidili reer ajuuraan ha dileen boqol iyo toddobaatan xalaad oo shareecada islaamka ay ku xuntay alxamdulilaahi gacantayday ku jiraan waa liisii i walaalihii reer aamin reer ajuuraan hadda kubaad awaanu ku fiyownahay sacaddaan ka baad walaal oo muslimiina oo diris aan nahay waxaa marar badan ay sidan oo kale walaayaadka islaamiga ah ay maamusho xarakada mujaahidiinta al-shabaab ay horay diyooyin u kala qaateen beelo walaalo ah kuwaasi oo marka uu madmadow soo kala dhexgalo lagu kala xukmiyo kitaabka allaah taasi cagsigeeda beelaha wadadega goobaha ay joogaan shisheeyaha iyo dowladda federaalka ayaa marar badan dhacday inay dagaallo dhex maraan kuwaasoo isku geysta dilal iyo dhaawacyo intaba